dhalada waxaa dhacay ilaa iyo sideedii fiidnimo marka ahayd ayaa waxaa jira malcaamado iyo kuleeshay magaalada wax lagu barto kuleesh kamida ama madarasad kamida ama malcaamad kamida qofba sida uu yaqaano macalin wax macalimiinta wax ka dhegeysta kamid ahoo la yidhaahdo cabdillaahi macali cabdillaahi oo gobolada koonfureed soomaaliya u dhashay ayaa niman ciidan waxay damceen inay soo qabtaan oo dhinacan kale ee xagga etoobiyada ciidanka joogaa magarat haye marka ma qabsadeen maxaase khasaare ah oo ka dhashay isku daygaas ninka isaga lama qaban wuu baxsaday sidaan warka xisbiga ku hayno khasaarana hal gabadh oo kamid ahayd macalimiintii malcaamada oo deegaanka u dhalatay ayaa ku dhaawacdo dhaawac laisku gaadhay hadda ilaa sagaalkii iyo barkii tobanadii xilligaas ayaana loo qaaday garoowe oo dhakhtar aritaano halkaasa loo qaaday magara
bal magaalada markaad noo sharaxdo in intee la-egay u jiraan ciidamada damcay inay ka qabsadaan ninkan aad sheegtay inuu macalin dugsi ahaa sidee isugu dhow yihiin ma xuduud u leeyihiin buuhoodle iyo etoobiya dadkaan aqoonin haddaa u sharaxdo dadkaan aqoonin haddaan u sharaxo buuhoodle marka hore waa buuhoodle ayaa laisku yidhaahdaa qabaleega shaxda iyo magaalada xagga soomaaliya ay way isku tahay ma kala gone waa isku magaalo magaran qofka xagga etoobiya guri ku leeyahin xagga kalena ama guri ama labaa laga yaaba inuu kuleeyahay
marka xuduudaa ku taalla magaalada
xuduudda ayaa magaalada bartankeeda marta oo u badan magaalada xagga soomaaliya ay u badan tahay laakiin magaalo badan oo kamida ayaa xagga etoobiya jirta waddaduna bartanka ayay ka dhex dhex way dhex martaa marka iyaa ka taliya magaalada maamulka ka jira yuu hoos tagaa magaalada marka ugu horeysa dadka degan waa isku cayal oo maaha dad soomaaliya oo qayb qaybsan maahe waa hal qabiil weeye magaca hadday xagga etoobiya yihiin matalan kasoo qaad waxay degan yihiin laba boqol oo iyo afar kilomitr oo etoobiya gobolka wardheer iyo qabaleegaa shaxda inta udhaxaysa dadka degan weeye balaaran bay kuleeyihiin xagga deegaanka etoobiya dowlad deegaanka etoobiya oo deegaano ayay kuleeyihiin xagga soomaaliyana dhul badan ayay ka degan yihiin magaran marka ciidamadan hadda etoobiya ma waxay kasoo tallaabeen dhinaca etoobiya markaasay dhinacii soomaalida usoo gudbeen si ay ninkan u qabsadaan
hadda meesha exibika ka dhacay waa gudaha soomaaliya laakiin wada shaqeyn waxa la yidhaahdo ayaa ka jirta deegaankanoo wixii jira wax khalad u dhici karaa way jiraan laakiin wax wada shaqeyn la yidhahdo ayaa ka jira oo wixii shakiya ee jira iyo wixii waxqabada waa laysla kaashadaa waxgaradka maamulka ciidamo culimo iskaashi wax la yidhahdo laakiin waxaa dhici kara waxaan lasoo sheegin oo kale oo si amarkasi la yidhahdo tallaabaha looga qaado haddana khalad keenaa ayaa laga yaabaa inay dhacaan waxaan laysu sheegin sax ku fulaana way jiraan wax laga wada tashan sax ku fulaana way jiraan ma garan marka dhacdadan ma ahayd dhacdo ay ka warqabeen maamulka deegaanka dhinaca soomaaliya waxaan filayaa marka la fiiriyo xiriirka hore ee ciddii laga shakiyo in layska kaashado laysuna sheego ayay ahayd wax emergency oo meel lagaga war helay waa laga yaabay inaan laga gaadhin laakiin rismi ahaan wada shaqaynta ayaa jirta dhacdadan caawana kolley anu shaksi baan hayo kamaan war haynin waa laga yaabaa shaksigan in dabagal lagu hayay saan markii dambe anugu dee waan dabagalay arrintii gabadha ayaan dhaawaceedii baan ka qayb galay anigiyo nabadoonkeedii oo jifadeedana ah mas-uuliyiintii xagga kale ciidanka ah xubuntaan u tagnay way qaabileen exidinkaana way ka garaabeen ninkaasaan anagu doonaynay oo dhagar qaba abay iyagu yidhaahdeen inuu dhagar qaba yahay iyo inay ka shakiyeenna weli xaqiiqda la gaarin oo waa habeenimo ma garan marka ninka ma muddu meesha joogay mise mar dhow yimid
ninka nin macalina weeye aniga kuleeshka uu macalinka ka ahaa carruur halay kuwa aan adeerahay baa dhigan jiray hadda ka hor ilaa laba sano ama wax ka badan buu magaalada joogay wuu ku guursaday oo waan aqaanaa laakiin xisaabtiisan kale ee dabagal kale dee aqoon waan lahayn
marka hadda magaalada ma ka baxsaday macalinka mise waa jooga waxaan filayaa haddee waa shimbirsiga tay oo caawa meeluu kusugan yahay ilaa ma garan karaa mar hadduu gacantii ciddii qabanaysa ka baxsaday cid sheegi karta caawa meelu jooga ma jiro meeshuu isleeya waad ka badbaadaysaa umugelaya waan filaya qaabka uu baxsaday wax faahfaahinahoo laga hayo ma jiraan
ninkan sida ana warka ku hayno nimankan ka kooban bay ahaayeen si kadibay meesha ku yimaadeen markii ay qab gacanta ku dhigaan dabeen inay qabtaana ardadii iyo dadkii meeshaa ku kacay arrinta keentay in xabadi dhacdana nimankii meesha maraya ciidankaasaan warka ku helay ayaa waxay ka baqeenba iyaga laftoodii waxaanay filayn inay ku yimaadaan oo xabadda saasaa loo riday gabadhana ay ugu dhacday ninkuna markaas jaaniskaas ka faa'iidaysna ka dhex baxay